dhakhaatiirtan oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan isla markaana ku mideysan ururka deeq-bixinta dhiigga ee gobolka hiiraan ayaa bilaabay hab online ah oo lagu heli karo dhiigaaga ay adag tahay in la helo dhakhaatiirtan ayaa sameeyay group whatsapp ah kaasi oo lagu raadiyo dhiigaaga sida o iyo b si ay u fududaato helista dhiigan haddii ay yimaadaan bukaanno u baahan dhiig degdeg ah haddaba dr mukhtaar axmed cumar oo ka mid ah dhakhaatiirtii aasaasay gruubkani ayaa ka warbixinaya baahida gruubka loo aasaasay iyo sidoo kaleeto waxyaabaha ay qabtaan gruubkan myniska ah oo a mynis b mynis a b mynis iyo o myniska ah waa waa dhiig dhib badan oo badanaa aan la helin marka maadaama beledkii lagu wareeray kiisas adag ay soo mareen beledka oo xaalkiisu aada u adag yahay nan la waayay badankiis ayaan sameynay in aan isku raadino wixii minus oo dhan then aan u sameyno group then groupkii markaan u wada sameynay qof kasta ee minus ah ayaan waxaan kasoo raadinay marka meel kasta uu joogo hadda waa ku wada jirnaa weliba waxaan u shaqeynaynaa hadduu ilaa yihahdo si volunteer ah marka saasaan u asaasnay as-aastaankiisu muhiimad aada u weyn uu noo leeyahay siiba gobolka uu leeyahay maadaama uu dhiiggan uu yahay dhiig minus ah badankiisna aan la helin ayaa caqabado fara badanaa la kulanay caqabadaha fara badanoo la kulnaa waxaa ah in isbitaaladii dhiiggii qofka ay u diraan maadaama meesha ay dowlad dowladdii dhexe waxay lahaan jirta wax la yihahdo bangi dhiig burburkii anigu ma yeelan wax la yihahdo bangi dhiig ma yeelan sababta jirta marka waxaa waaye maadaama aan siiba xitaa gobol aan sii joogno oo weliba hiiraan aan sii joogno beledweyne kasii joogno ayaa dhibka jira noqday marka qofkii inuu xitaa u dhimo karo in dhiiggiisi raadintii rafaad badan laga marayo soo saar rafaad badan loogu marin ayaan u diyaarinay minus oo dhan inaan meel iskugu geyno qofkii u baahanna aan u yeerno aan dhahno minus anagaa hayno noocaa rabtidna waad helaysaa marka saasaan u sameyno muhiimaddeena saasay ahayd